baarlamaanka puntland oo ku guda jira kalfadhigii afartan iyo koowaad ayaa meel mariyey xeerka maalgashiga puntland oo muddo baarlamaanka hor yaallay soddon iyo shan mudane ayaa gacanta u taagay halka mid kalena uu ka aamusay mudanayaasha oo tirada fadhigaasi joogtay ay ahayd soddon iyo lix xubnood intii aan la ansixin xeerka ayaa baarlamaanka waxaa warbixin siiyey guddiga qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee baarlamaanka oo iyagu xeerkan gacanta ku hayay intii uu baarlamaanka hor yaallay xildhibaan siciid samatar surcad iyo guddoomiyaha guddigaasi cismaan dalmar ayaa ka hor akhriyay xeerka maalgashiga puntland iyo qodobada uu ka kooban yahay baarlamaanka waxaa noo dhiibay xeer la yidhaahdo xeerka maalgashiga iyo horumarinta puntland xeerkaas markaan akrinay wuxuu ka kooban yahay laba arrimood wuxuu ka kooban yahay dhismaha hay-adda maalgashiga iyo horumarinta iyo xeerka maalgashiga dibadda labadaas arrimood ayuu ka koobnaa warqadihii maaragtay dhowr iyo tobanka bage ahaa labiiyo tobanka bage ahaa oo naloo dhiibay waxaan baaris ku samaynay inuu jiro xeerar kale oo la xidhiira maalgashiga waxaan helnay xeer number saddex oo soo baxay afar iyo tobankii bishii afraad kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii oo ansixiyeen golaha wakiilada kuna soo baxay faafinta rasmiga ah xeerkaas oo magaciisa la yidhaahdo xeerka maalgashiga dibadda saas darteed si aannu isu waafajinno waxaa noo soo baxday inaanaan wada qaadan karin dhammaan maaragtay xeerka la soo gudbiyey oo labada qimood ka kooban saas darteed waxaanu qaadannay saddex iyo tobanka qodob ee ugu horreeya xeerka naloo soo gudbiyey saddex iyo tobanka qodob ee ugu horreeya oo ku eg beijka shanaad ee dhexdeeda intaas oo maaragtay iyada laftigeedana aan wax kaba bedelnay laakiin inta dambena oo maalgashiga dibadda ka hadlayana waxaan u daynay xeerkii hore ee maaragtay sharci ama xeer number tree ee waagaa soo baxay waxaan iyada laftigeeda golaha usoo jeedin doonaa ayaan usoo jeedinaynaa oo tala soo jeedinteeda ugu horreysa ka mid ah dhismaha xeerka dhismaha hay-adda maalgashiga iyo horumarinta puntland qodobka afraad iyo qodobka sagaalaad qodobka afraad oo ka hadlaya hay-adda hor maaragtay madax bannaanideeda shaqo iyo inay madaxtooyada hoos tegayso iyo qodobka sagaalaad ee isaguna ka hadlaya guddi la yidhaahdo guddiga sare ee hay-adda maalgashiga iyo horumarinta oo iyaguna ka kala imaanaya wasaaradaha maaragtay wasaaradaha wasaaradda maaliyadda kalluumaysiga xanaanada xoolaha howlaha guud wasaarado badan ka imaanayo ilaa maaragtay sagaal wasaaradood ka imaanayo ay ku jiraan agaasimaha guud ee bankiga iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga iyaguna saan hadda u soo qornay ma waafaqsana xeerkii hore ee maaragtay qodobkiisa saddexaad xeerkii now number tree qodobkiisa saddexaad ma waafaqsana saas darteed waxaan soo jeedinaynaa oo tala soo jeedinteeda ugu horreysa in amendmentii lagu sameeyo xeerka number saddex ee kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii soo baxay qodobkiisa saddexaad ee ka hadlaya dhismaha hay-adda iyo guddigeeda iyo say u dhisan tahay qodobkaa keliya oo haddii saan aan hadda u soo qornay dhismaha hay-adda loo ansixiyo xeerkii lagu shaqaynaya markaas ay ka hor imaanayso marka tala soo jeedinteeda ugu horreysa ee golaha wakiilada waxaa weeye in qodobkaas saddexaad ee xeerkii maalgashiga dibadda ee kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii qodobkiisa saddexaad lagu beddelo qodobka afraad iyo qodobka sagaalaad ee maaragtay xeerka hadda dhismaha hay-adda ee naloo diray mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo marwooyin sidaad la socotaan hindise sharciyeedka ay xukuumaddu inoo soo gudbisay kuna saabsan xeerka hay-adda maalgelinta shisheeye iyo horumarinta puntland waxa uu isugu jiraa laba qaybood oo kale ah dhismaha hay-adda maalgelinta iyo horumarinta puntland dhismaheeda iyo xeerka maalgelinta dibadda iyo horumarinta puntland oo hore baarlamaanku u meelmariyeen sidaas awgeed guddigu waxay qaba qaateen waxay qaa- qaateen qaybtii dhismaha hay-adda maalgashiga kaasoo ay la arkeen xeerkii hore ee maalgashiga dibadda iyo horumarinta puntland oo ahaa xeer hore u jiray loona baahnaa oo keliya xeerkii lagu dhisi lahaa hay-adda maalgashiga iyo horumarinta puntland waxaana lagama maarmaan ah in la iswaafajiyo qodobka saddexaad ee xeerkii hore ee maalgashiga dibadda iyo horumarinta puntland iyo qodobka afraad ee aad qodobka afraad iyo sagaalaad ee hindisa sharciyeedkan hadda ina hor yaalla ee hay-adda maalgashiga iyo horumarinta puntland taasoo aw- sidaa awgeed waxaan golaha ka codsanaynaa inay oggolaadaan in wax ka beddel lagu sameeyo qodobka saddexaad ee xeerkii hore si ay u suuro gasho in la isla wa in la iswaafajiyo aragtida guddiga ee xeerkan guddigu waxay aragtidooda wax ka beddel wax ku daris iyo ka saaris ku sameeyeen qaybtii hore xeerka oo la xidhiirtay dhismaha hay-adda maalgashiga iyo horumarinta puntland waana sida tan okay ciwaanka guud ee xeerka ciwaanka xeerka waxay guddigu ka dhigeen xeerka hay-adda maalgashiga dibadda iyo horumarinta puntland qodobka koowaad dhismaha hay-adda maalgashiga shisheeye iyo horumarinta puntland guddigu waxay ciwaanka qodobkan u qoreen dhismaha hay-adda maalgashiga dibadda iyo horumarinta puntland h m d b waa marka la soo gaabiyo magaceeda guddigu waxay meel kasta oo ay xeerka kaga jirto soo gaabinta b i d a oo ku qoran luuqadda ingiriiska ku beddeleen luuqadda soomaaliga oo marka la soo gaabiyo magaca hay-adda noqonaysa h m d b qodobka saddexaad xarunta hay-adda waxay guddigu qoreen xarunta dhexe ee hay-adda maalgashiga dibadda iyo horumarinta puntland waa magaalo madaxda dowlad goboleedka puntland waxayna xafiisyo iyo laamo ku yeelan kartaa meel meelo kale oo ka baxsan garowga gobollada iyo degmooyinka puntland qodobka afraad madax bannaanida hay-adda guddigu waxay u qoreen sidan hay-adda maalgashiga iyo horumarinta puntland waa hay-ad dowladeed oo shaqo ahaan u madax bannaan lehna shakhsiyad qaynuuniyeed waxayna hoos imaanaysaa madaxtooyada puntland ugu dambayntiina guddoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi ayaa kulanka soo xiray wuxuuna taabtay meelo ka mida xeerkaas oo wax ka beddel yar lagu samayn doono wuxuuna yidhi mudanayaasha guddiga xidhiirka caalamiga ah oo ay lagu kordhiyey siciid daahir qodax aada bay u mahadsan yihiin shaqo fiican bay soo qabteen muddo kooban bay ku soo qabteen wax fiican oo waddanka iyo innagaba waxayna tari kara ay ka soo shaqeeyeen waxaan rajaynayaa saddex arrimoodba inaynu correction ku samayno qodobka koowaad waxa weeye meel kastoo ay sharci ku taallo xeer baynu ka dhigaynaa waa run sharcigu waa ka ilaah laagteena u xeerdejin baynaa qodobka labaad waxaynu ka dhigaynaa meesha maarayiga ku taallo may may may guddoomiye guud si uu boor yeesho guddoomiye guddoomiye ku-xigeen marka ayaa qaba inaynu sidaa ku meelmarino hawshan investmentka yaa ka aamusay waxaan qirayaa xeerkii maalgashigu sidaasuu ku ansaxay aada baana u mahadsantihiin waxaan qaybinaynaa xeerkii een shaqaalaha rayidka guddiga arrimaha bulshada waxaan codsanaynaa shaqadu waa gebagebo xeerkaana in guddiga arrimaha bulshadu waa joogaan kulane iyo ayaan la galan raggii noocaas ahaa oo shaqadii horena soo qabtay fiicneed inay shaqadana ku soo daraan in idinkuna berri noo soo dhammeeya guddiga doorashooyinkana waa inu ka dhegaysanno warbixintoodii ay ku soo afjar lahaayeen hawshii hadda joogaan si aynu ugu gudno lifaaqii iyo xeerkan ka go-aan qaashaysa baarlamaanka puntland ayaa ku guda jira maalmihii u dambeeyey ee xiritaanka kalfadhiga afartan iyo koowaad waxaana baarlamaanka oo dhan dhammaantiisba muddaxileedkiisii ka haray hal fadhi oo keliya markaa